wasiirka hore wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda somalilan boobe yuusuf ducaale ayaa ugu baaqay xukuumadda madaxweyne siinaayo inay si degdega u sii dayso wargeysyada xidhan gaar ahaana wargeyska haatuf iyo doomiyihii wargeyskaas iyo tifaaftirihii oo haata ku xidhan jeelka gebi boobe oo maanta ka hadlayay u qabtay hoteelka xarafe magaalada hargeysa si wadajiro usoo wada qabanqaabiyeen madasha wadatashkiiyo axsaabta qaranka iyo ururka saxafiyiinta somalilan solja lagaga hadlayay tacadiyada ay xukuumaddu ku hayso saxaafadda mahadalka uu sheegay inay nasiib darro tahay in iyadoo lagu jiro maalmihii lasoo xoreeyey sanad guuradiisii saddex iyo labaatanaad inay xidhan yihiin qaar ka tirsan dadkii dalkan u soo halgamayay yuusuf ducaale oo hadal dhinacyo badan taabanaya ka jeediyey ayaa madashaasi waxa kale oo uu ka hadlay odayaasha haata ku sugan magaalada hargeysa oo uu sheegay in aanay dalka kusoo gelin baasaboor iyo fiiso toona taasina ay dhaawac ku tahay wixii loosoo dagaalamay baba yuusuf ducaale waxaa hadaladiisii ka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sheekabalayeenii soomaaliyeed baa waxaa ku jiri jiray aboor baa guntooda waa yaab ayaa looga jiray dabeedna waxaa looga jiray biyaha meel kale uga mugeynay haddana caguuftiisa ku dhisay waa yaabka yaabki baa looga jiray inagoo maanta marayna saddex iyo labaatankii meey oo sideed iyo tobankii ay daraadahay ayaa waxa yaaba in caddoobaa xidhan dabeedna waxayaabka yaabkii noqonaysa waa meydki waxa yaabka yaabkiisii noqonaysaa axmed sinaaye xukuumaddaa ka madaxa dadka lama qabqaban karo dadka lama qabqaban karo duruus baa ka taallaa dadku waa sida dabaysha haddaad sidaa dadkaan qabqabanayaan macnaheedu waxa weeye dabayshaan qabqabanaya ma dabayl baa la qabqaban karaa hortijirana wuu keli waayo dabeedna maanta nidaamka dalka ka dhisan wuxuu ku fikirayaa saddex iyo labaatan sannadood kadib iyadoo raadkii qoyan yahay iyadoo qaxootigii qoyan yahay iyadoo sidixii iyo darxumadii qoyan yihiin saddexii lasoo barsaday iyo siigadii lasoo huwaday dadku ay weli wada daraysan yihiin ayuu doonayaa inaynu noqonno dameero aan waxba kala garanayn oo dabeedno sida la yidhaahdo uun qaata maynu noqon karaynaa sidaas jariidadii way xidhan tahay haatuf baa xidhan hubaal baa xidhan masaajidii baa lala hadlayoo waxaa la yidhi mana baahin jirtaana ka saara kii taabacadda waa la xidhan kii wasaajida gelaysana waa la xidhan dabeedna waxaa la yidhi haddana saftira iyo guddoomiyaana ha la xidho hadda xukunka hari muxuu yahay markaa maxabadaa lagu gusdaa maxaa haray waxaa lagu haystaa waxbay qoreen waxbay qoreen hadday ee tahay waxaa taalle meesha dowmariye ma noqonaysaa ma bixinaysaa maxkamadda in la geeyo weeye jariidadu way iska soconaysaa in cabdigawada ma xidhna keligii aftiri ma xidhna keligii innagaa u haysana inay sidaa tahay laakiin tii waynu wada xidhannahay dhammaanteed saa dambana waa laynu wada tooganaya sidaynu u dhaqnaa inaynu sidaa u fahno wey wixii waddanka ka dhacay inaynu xasila waynu noolahay innagaa joognay intiinanima waa joogteen wixii inaynu ogaano weeye nidaamkii maxamed siyaasare xeer buu lahaa la odhan jiray afar iyo konton waxa ay dil iyo dacaskaaga oo lala wareego dabeedna waxaa dadka lagu dilayaana way caddaayeen nin geele la yidhaabaa maxkamadda toogay qofka waa la toogan jiray hantidiisana waa lala wareegi jiray maxamed siyaasare dadkaa wilaayee wuxuu jiray markaa wuxuu ku daray dameer dameerka darmaan baa la yidhaha cabdiqays baa la xidhnaa sheeko dheer oo suugaaneed oo darmaan iyo dalxiisa ayaa ka soo baxday laakiin ti dameerku wuu noolaa mayeedhaan buu ahaa laakiin ti wuu noolaa laakiin ti maanta waxaynu u taaganay labadii kun iyo afariyo tobankii masiino la xidhay iyo warqado la xidhay iyo qalimo la xidhay iyo khad la xidho ayaynu u taaganahay goormay khadadku dembiga geli jireen goormay waraaqu dembiga geli jireen waxaa lagu qoray miyaanu qof bani aadami qorin hubaal way xidhan tahay ma soo baxayso xaafid way xidhan tahay ma soo baxayso waa sheekadii saddexdii jiriye midna cadaan tahaa midna casaa midna madoobaye dee akhirkii dii kale yidhi dee labadii hore haddaad dhintay maalintaasaad yeeltay waa sida ay xukuumaddu jecel tahay jeceshahay waa sida uu axmed jecel yahay axmedku axmedkii ma aha ma suurtoodo wixii uu soo dagaalamay inuu maanta ka hor yimaado ma suurtoodo mateeba halka waxa ka dhacay dhagar baa ka dhacday bisha toddobadeedii axmed golaha baarlamanka ayuu hortaagay buuq buu qaydiyey calanka somaliland iyo calankii buluuggaahaba ku yaala wuxuu waa foqbataladeedkeygii in waa ka baryabahay saambise laga adduunyahay waayo wakti bay lahayd dastuuriya dabeedna markii ugu horreysay taariikhdeena ayaa buuggaa waxaa lagu daabacay xidigtii iyo calankii buluugga ah لأول مرة في التاريخ مسكين وقول أنت أهل حرية لما صنقني أيها الكيسة تحتاج لو طابع أيام بعد طابع يسال لعكي لي في قاضي ورطل لي قاضي مكتحل يا مركاسا قولي شردك إكسام لو قيلي وأنا مركاس ولما قالوا من مدي قلت لي قاعد تسوي دقيقة يربط بس ميسي باسبور ميسي شفت له هذا لما باس في اي بي لدي محمد مركي كسوة تولي في اي بي لكم صوتي في العالية هاي dabeedna maxamed xasan xaadle xamar wuxuuleey bisana kuma aanaan gelin baasboorna kuma aanaan gelino gobol ka mida gobollada iyaga ayaan socda waxaa wey mahadsan kuwa ka hadhay haduu kale way mahadsan baabuur dowladdaa lagu soo qaaday intaasoo laantuusan baa lagu soo qaaday tobankan qof uusa laantuusan baa qaadi kara shan shan hadday u furaan waa toban laantuusan saddex udheero wadada geer ku baxan baa lagu qaybiyo lagu daajay waxa la yidhahdo waxay siteen garan weyne waa madaarkaas waa halaq mareen waa madaxtooyada waa halaq mareen kale sideedeedii boqol suldaan baa loo yeedho waxaa layidhi nimankan qaatana wasiiradu markay ka hadlayaan idaacadaha waxay yidhahdeen uma lahan yeelin madax dhaqameed bay ahay sideed iyo tobankii meyli meesha dhexdooda madaxweynaha la toosay waa tilaan qaran wey waa dhagar qaran wey toddoba qodob baa labadii kun iyo saddexdii la saxeexay inaan la dhigi karin oo aan la yeeli karin oo aan lala kulmi karin shirkii weri ee labadii kun iyo labiyo tobankii laba qodob baa loo ogolaaday qodobka koowaad xukuumaddu way ka qaybgeli kartaa shirka london way ka qayb gashay qodobka labaad shir kasta oo lagu hayo dana somaliland oo aan ka hor imanayn jiritaanka somaliland xukuumaddu way ka qayb gashay labadaa qodob baa loo ولا أوروب شيء كلا ولا عاقل با عاقلات كلا ولا عالم با عالمات كلا ولا عد كلا يسمون كلا فضل وحا كنت ساعة بادي تقالا مركز تقالا يورد قادا وورس محكمة ما نتاقي وحاسا لي لو كيفين يا مخزون هل كنت سكت وما يفهم يسالي ما انتهيب بين مرينا محمد سيد برين ورسل عياري يقول الله تعالى حفلة لو في سنة هبين والبا للعطوية عدي تقع شهادة تبقى سبحانه حوينها Então não tem um fato de deixar ele participar disso. Acabou de nascer a vez que ele será o seguinte, ele será o seguinte, ele será o seguinte. Acabou de ver a gente, sempre o Ibrahim, o Raho, a Cunhana, o Asri, o Hamdira, o Sahel, a Cunhana, o Saúl, o Equipe waxaa lagu yiri wajaarta waxbarashada la taliya ka ayimina kaadida jogo labadaas ahaay ilaahay kaas ayuu marayay waxaan hadalka ku soo ururinayaa madaxweynuhu shalay markuu mey ka hadlayay wuxuu yidhi markaan soo xigano khudbadiisii gaabnay dhaliilaha waanu qaadanaynaa wuxuu yidhi waanu isasaxaynaa wuxuu yidhi goldoloolooyinka oonu kureynay laba mid bay noqonaysaayoo ama waa hadal la iskeliyo dhegihiina loogu talagalay ama waa isbedel ka socda madaxtooyada wax khayr laga fali mayneen dabeedna waxaan ku leenay madaxweynaha hadday dhabtaa tahay hal imtixaan baa ku yaalo uwaa iyo haafid ayaa u imtixaan